bismillahi raxmaan raxiim door wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka darsanaladaasana waxaa ugu waaweyn faahfaahinno kasoo baxaya duqeyn diyaaradeed oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday deegaano dhaca soodinta gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan mareykanka uu ku baaqay in xiisada u dhexeysa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya lagu xaliyo hab diblomaasiyadeed gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo qaramada midoobe kala hadlay dardargelinta gargaarka biniaadnimo ay ku taageeraan soomaaliya taliska ciidanka booliska dowladda oo sheegay in ciidanka booliska ay door weyn ka qaadanayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo ka hortaga colaad beeleedyada faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qarax sababay dhimashay dhaawac oo lala eegtay ciidamo ka tirsan kuwa booliska dowladda kenya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada israa'iil oo weli duqeymo culus ku wada marinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
dhismo qor wanaagsan duur wanaagsan dhegeystayaal maanta waa duurnimo jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha koowaad sanadka laba kun afar labaatan kusoo dhawaada warkii duureeridu dalsan oo faahfaahsan ugurana aynu ku bilownay faafeeno dheeraada ayaa la helayaa duqeyn diyaaradeed oo lagu dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacday deegaano dhaca xadka kala qeybiyaha gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe wararkan kelin oo deegaano ku yaala sohordhidaana kala qeybiyaha gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan ayaa waxa ay kusoo waramayaan in halkaas ay ka dhaceen duqeymo diyaaradeed oo ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska diyaaradaha noocan duuliyaha lahayn ee droniska ayaa waxa ay duqeyn ka geysteen saacadii lasoo dhaafay deegaanka lagu magacaabo fidow oo ku yaala xadka gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo ay gacanta ku hayaan sida la tilmaamay halkaas dagaalamayaasha al-shabaab waxaana duqeynta la sheegay inuu ka dhashay khasaaro ugu yaraan toban xubnood oo kamid ah dagaalamayaasha al-shabaab ayaa la tilmaamay in duqeynta ay ku geeriyoodeen sida laga soo xigtay saraakiil ka tirsan ciidanka xooga oo ku sugan gobolka shabeellaha dhexe halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen duqeyntaas ay fulisay diyaaradda diyaaradda waxaa sidoo kale la sheegay in ay la beegsatay duqeynta goob ay ku sugnaayeen dagaalyaano ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab oo ay ku jiraan saraakiil sida hadalka loo dhigay dhinaca kale deegaan lagu magacaabo waa diinlaawe oo ka mid ah deegaanada hoostaka degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe dowlad goboleedka hirshabelle ayaa wararka sidoo kale tilmaamayaan in uu ka dhacay weerarka dhow sababay dhimashadii dhaawac xubno ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in weerarkaas lagu diray balse ciidanka ay waa halkaas waxaa la sheegay in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerareen balse ciidamada xoogga ay iska difaaceen waxaana sidoo kale la tilmaamay inuu jiro khasaaro dhinacyada kala gaaray balse aan dhoogeen tirada rasmiga ah ee khasaaraha jira si kastaba ha haatee diyaaradahan duuniya leen ee mareykanka ay leeyihiin gaarahaan kuwa africom ayaa waxay duqeymo diyaaradeed ee ka geystaan deegaano ka tirsan gobolada dalka gaarahaan deegaanadii kaga sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab waxaana inta badan duqeyntaas la sheegaa inay geysato khasaaro oo gaara xubnaha shabaabka sida ay sheegtay dowladda federaalka iyo taliska africom intaba markan haddeen egno gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin ayaa qaramada midoobey kala hadlay dardargelinta gargaarka biniaadanimo ay ka taageeraan soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin oo kulan muqdisho kula qaatay ergeyga ku-xigeenka xogaaha guud ee qaramada midoobey ayaa waxa uu kala hadlay arrimaha ku aadan dardargelinta waxaana kulankaas uu ka dhacay muqdisho uu kula yeeshay ku-xigeenka ergeyga guud ee xogaaha guud ee qaramada midoobey ee soomaaliya ahna isku dubaridaha gargaarka biniaadanimo waxaana ay ka wada hadleen sidii soomaaliya sidii soomaaliya looga sii taageeri lahaa arrimaha horumarinta gargaarka iyo sidoo kale caawinaadda waxa uu sheegay maxamuud macalin in qaramada midoobey ay gacan ka siiyeen taageerada soomaaliya ee la xiriirta xaaladihii dalka ama fatahaadihii dalka ku dhuftay iyo sidoo kale xaaladda ilnino
dalkan waxaa ka dhacday ayaan dhaweeday ilnino oo falaad xun dalka ka dhalisay waxaan ka hadalnay dalkan waxaa ka dhacday ayaan dhaweeday ilnino oo falaad xun dalka ka dhalisay ilninadii dhacday iyo qaabkaan uga jawaabnay guud ahaan eedayuanka iyo sodma iyo wixii aan ka baranay dhibkaas dhacay dabcan in hadda waxaa jirto la sameynayo guddi uu sameynayo isku jira ay sameynayaan waxyaabihii ku ku baaba-ay ama hanaqata hanti ama dhibkii ka dhacay si dhibabka soo socdo iyo waxa soo socdaah looga gaashaanto aada iyo aada ugu mahadsan yahay waxyaabaha kaloon ka hadalna waxaa ka mid aheeday arinta aid aviationka lagu yaqaano ama waxyaabaha ummadda lagu gargaaray oo runtii aysan mar kale aysan dhicinin in si qalada loo isticmaalo annagoo runtii iska kaashan doono oo u saari doono guddi isku dhafa si uu guddigaas ula socdo hay-adaha iyo qolooyinkan lookalkaahoo loo dhiibo ama raaj ha naqato ama lacag ha naqato qaabkii ay dadka si wanaagsan ay u gaari lahayd waxyaabaha kaleon runtii aada uga hadalna waxaa kamid aheeday sidii wada shaqayn aan u lahaa lahaynay oo hay-adaha un-ka guud ahaan iyo sodma oo sodma ay qaadato roolkeeda ah inay la socoto ay xaaladda monitor garayso aada iyo aada runtii umahadsan yahay jojo canway soo dhaweyntaada iyo runtii aada iyo aadaan kaga mahad celinaynaa
Very pleased to have the opportunity to meet today with His Excellency, the um, the Commissioner of the, of SODMA, the Somalia National Disaster Management Agency. Uh, We had the opportunity to discuss our collaboration in uh, response to the recent El Nino uh, flooding during the deer rainy season. Um, We are progressing assessments of the impact of the flooding. We are in process of learning lessons about how we can collaborate uh, for the future uh, and ensure that impact reaches those most in need. Um, so it's been very much a pleasure to work through with the team today on these issues um, in, in order to ensure that for future uh, flood responses,
weligiisa waxaad la socotaan warka duureeraad iyo dalsane magaalada muqdisho markan haddii aan eegno dowladda mareykanka ayaa waxa ay ku baaqday in xiisada u dhexeysa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya lagu xaliyo hab diblomaasiyadeed dowladda mareykanka ayaa sheegtay in hab diblomaasiyadeed oo keliya lagu xalin karo khilaafka ka dhex taagan dowladaha soomaaliya iyo etoobiya mareykanka ayaa waxa uu soo dhaweeyey shirka aan caadiga ahayn ee horgoboleedka gaal ay ku qabat ay ku yeesheen dalka uganda kaas oo looga hadlayay sidii xal loo gaari lahaa xiisada sii kordhaysa ee ka dhex taagan labada dal mareykanka waxaa ka go-an iskaashi iyo in uu taageero dadaalada lagu horumarinayo nabadda iyo xasiloonida dadka geeska afrika oo ay doonayaan in ay ku mideysan yihiin ayaa lagu yiri war kasoo baxay xafiiska arrimaha dibadda ah ee mareykanka ee afrika mareykanka ayaa hore mowqifkiisa u cadiyay isagoo sheegay in heshiiska etoobiya iyo somalilan ay ku kala saxiideen kowdii bishan magaalada adisababa uu yahay mid khatar ku ah xasiloonida gobolka isagoo dowladda etoobiya ugu baaqay inay ilaaliso madax banaanida iyo midda dhuleed ee soomaaliya war kasoo baxay aqalka cadda ayaa waxaa walaac looga muujiyay heshiiskaas in uu horseedi karo xasilooni darro iyo in la carqaladeeyo dadaalada caalamiga ah ee looga hortegayo waxa loogu yaro argixisada isku dibaa xiriirka golaha amniga qaranka ee mareykanka ayaa sheegay in ay aqoonsiga etoobiya ay siiso somalilan uu halis gelinayo jiritaanka ama uu halis gelinayo dagaalka lagula jiro al-shabaab waa sida uu sheegay isku-dibaha xiriirka amniga qaranka ee mareykanka si kastaba haatee weli waxaa taagan xiisada u dhexeysa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya taas oo ka dhalatay kadib markii madaxweynaha maamulka somalilan muuse biix cabdi uu heshiisa kula galay adis ababa ra-isul wasaaraha dalkaasi ethoobiya abiy axmed isagoona heshiiskaas uu seexay in qeybo kamid ah badda soomaaliya ay siinayaan sidoo kalena ay etoobiya dhankeeda ay ku bedelanayso sidaa uu madaxweynaha maamulka somalilan uu sheegay in ay etoobiya aqoonsato somalilan oo u aqoonsato dal madax bannaan taliyaha ciidanka booliska dowladda soomaaliya jenaraal sulub ayaa waxa uu sheegay in ciidamada booliska ay ka qeyb qaadanayaan dagaalka lagula jiro al-shabaab iyo sidoo kale ka hortaga dagaal beeleedyada taliyaha oo wareysi siinayay warbaahinta ku hadasha afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in ciidamada dowladda gaaraan kuwa booliska la geeyey deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolada dalka gaaraan kuwa shabaab laga qabsaday islamarkaana halkaas ciidamada ay ka howlgalaan oo ay xaqiijiyaan amniga sidoo kale taliyaha booliska waxauu hadalkiisa intaas kusii daray surub axmed firin in ay ciidamada booliska ay ka hortageen sidoo kale dagaal beeleedyo ka dhacay qeyba kamid ah gobolada dalka
kaalma fiican ee dagaalku uu qorshaysan yahay wuxuu u qorshaysan yahay saddex heer heerka koowaad oo burburinta iyo qabashada goobta cadowga in la burburiyo goobtana laga qabto oo ciidanka xoogga dalku uu qaatay hadda waxaa kusoo biiray xoogaga wadaniyiinta ee, maaragtay ee, deegaamada ayaa kusoo biiray ciidanka booliiskuna wuxuu leeyahay xasilinta waxa la yidhaahdo goobta markii la qabto cadowga laga qabto in uu tago oo ciidanka daraawiishta ay tagaan magaalooyinkii ay ciidanka xooga dalku ay cadowga ka burburiyeen ay ka qabteen inay dadki wacyigelin u sameeyaan oo dib ugu soo celiyaan ee, dib u haweyntii deegaanka ay sameeyaan ay geeyaan garsoorkii iyo cadaaladii ay geeyaan iskoolaadkii iyo dugsi qur-aanadii inay furmaan inay sababaan oo dib dadkii noloshii degmada ay u asaasaan markaa kadib ciidankii deegaanka ee localka hadda aan kuu sheegaya inay ku wareegaan oo iyaguna eh, maaragtay shaqadii halkaa ay kasii wadaan marka guud ahaan hadda degmooyinka la qabtay inta badan kuwa hadda cusub maahane kuwii hore intoodii hore way joogaan eh, ciidanka booliisku way tageen waxaa kaloo intaa dheer isku dhacyada qabiilada ood ogtihiin shabeellada waxa ka socda ciidanka daraawiishtu muddo hadda laba bilood iyo wax ay siiyeen ku dhow ayay joogaan taliya ciidanka daraawiishta iyo iyo ciidan fara badan oo isoo hogaaminayo nabad bayna kusoo dabaaleen dadkiina way isfahmeen waa eh, qayb weyn bayna ka qaateen oo waan ku bogaadinayaa runtii saraakiishaas eh, shaqada ay qabteen iyo hay-adaha amniga ee qaybta kala kala ah ee meesha shaqada kala qabtay iyo odayaasheena dhaqanka oo ayaguna runtii qayb weyn ka qaatay marka guud ahaan shaqooyinka la dagaalanka khawaariijta ciidanku meel fiican bay kaga jiraan codkaas waxa uu ahaa taliyaha ciidanka booliska dowladda soomaaliya sulub axmed firin oo ka hadlayay in ciidamada dowladda gaar ahaan kuwa booliska ay ka shaqeeyaan ama ay ka howlgalaan deegaanada laga xoreeyay dagaalamayaasha al-shabaab sidoo kalena ay ka hortagaan dagaalad beelida ka dhaca xiliyada qaarkood deegaano ka tirsan gobolada dalka taliyaha waxa uu sheegay in degmada cabala iyo deegaano kale oo ka tirsan shabeellaha dhexe la geeyay ciidamada booliska halkaas oo uu tilmaamay in ay ku tallaabteen dagaal beeleedyo u dhexeeya beelo walaalaha oo halkaas wadadega halka warkaasa kala socotaa nabarada iyo dalsle magaalada muqdisho oo markana wararka dibadda ciidamada israa-el ayaa weli waxay duqeymo culus ay kusii wadaan magaalooyinka khaza ciidamada israael ayaa waxay weeraro iyo duqeymo ay ka fuliyeen goobo dalka lagu magacaabo kanyunis halkaas oo ay ka carareen kumanaan ruux sida uu ku waramay dhakhtar ka shaqeeya isbitaalkaasi muddo toddobaad ah waxaa go-aan isgaarsiinta taas oo sii adkeynaysa in marinka khaza laga helo xog sababo la xiriira weerarada iyo sidoo kale duqeymaha israa'iil ee halkaasi ka wado dhinaca kale ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu ayaa diiday baaq ku saabsan dhismaha dowladda ay leedahay falastiiniyiinta oo ay soo jeediyeen mareykanka ninkaas ayaa mareykanka u sheegay in uu kasoo horjeedo dhismaha dowlad falastiiniyiintu ay leeyihiin marka lasoo afjaro colaada khaza wasaaradda arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegtay in ay weli taageero buuxda ay u hayaan israael inkastoo ra-iisul wasaaraha israel uu diiday mowqifka mareykanka ee dhismaha dowlad falastiin ah ugu yaraan afar iyo labaatan kun lix boqol iyo labaatan qof ayaa la dilay halka lixdan iyo kow kun sideed boqol soddon iyo saddex qof kalena lagu dhaawacay weerarada israael ee khaza ay ka geysanayaan tan iyo bishii oktoobar toddobadeedii sanadkii laba kun saddex iyo labaatan guud ahaan dhegeystayaal warkii duhur aad ka dhegeysanayseen dalsan waana keta
wararkaad la haysaa hoobsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tala la hel